bismillaahi uraxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsyalla hamiin faylin welba isin rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isinku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsyal hamiinama arbaha galaytuu taarikhdiya keedanta labaatiyo lamada bilo oktoobar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shal gadisan barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhugunsyalaan isinkaay waliba ku mid ah wasiiru ku-geenka wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir sheega baraka iyo waliba uuse ku warbeeya xaaladda wasaaradda gargaarka uu soona sheegay in wasaaradda gargaarka ay wadda dadaalo keedan sidilinbadbaadilaya dadka inta badan saamaynta kuweelida roobabkii maalmo lahdhaafi quwda iyo deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba qaabsee wasaaradda umaradooda akhyaar ay barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan uunamadan dhugunsyaalana sinkaay barnaamijka waliba ku mid aha maamulka ahlusuna waljamaaca ee galmudug iyo saasoo kale xukuumadda dhexe iyo ismarwaysinya kureed markeli la maqdhowe guddi farsamo oo inta badan ku shaqayn doona arrimaha maamulka galmuduga haddaba intaan dhehi doontaa mayna ku dambeeya siyaasaddan dhexita ahlusuna iyo saasoo kale dowladda dhexe barnaamijka sinkaayna dhugunsyaala wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba uuse qalab ku wareejaya maamulka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee faraaje degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduuda haddaba may sheenay saacadunga mayna ku dambeeya arrintaasi akhyaaraya barnaamijka sinkaaya dowladda soomaaliya ayaa weliba iyana warax ku saartay cogsada lagu qaba inay webiga shabeelle iyo jubba uuse fatahaadiye ku suubiya gobollada qaarsho walibana ayaa sheegtay inay haddana luwada gargaarka eedan sidii dadkan dhow webiyada la badbaadii lahaya haddaba wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya wala ku qabatay arrimaha bogtaalla barnaamijka sinkaaya akhyaaraya guddoonka golaha shacabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo waliba iyana wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ku dalbidana iniyo meelhasaata xuquuqdiyo lahayan xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya haddaba may sheenaysa adduun intii arrintaasi ku hadalanga iyadana lacagta tiitioba meelan saarnayna barnaamijka sinkaaya qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo nimadan sinkaaya kheeraya barnaamijka oo goliba asaaray waan siindire sii doona dhugunsiyaalla anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid raashka dhanka farsamada madakudeerta waliba imaamad u doona saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaal markada waliba hawdasengalaha miinfaylan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nodareertan barnaamijka kulanku warsan waliba hasaare waan siindare sii doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka ku bilaabay qodobkan koraya maalmoglahadhaafi waliba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuqubdayay roobaba fatahadi wedanga islamarkaasna saameyn kuwelida dadka bugtaale ee rogan jarjare magaalada tanbaydhabo haddaba geega marana booqdi xafiiska wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo welibaana la kulamay wasiiru ku-geenka wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali baraka usoonin kuweybi na wasaaradda qaabkii la tacalayta dadka bugtaale ee ku noola deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore fadaynaada ka salaama kadamba raadiyo warsamana salaama kadamba guud ahaan bulshada reer koonfur galbeed ee codkaan dhegeysada doontaana salaama runtii wasaaraddan arrimaha gargaarka maareynta masiibooyinka waa wasaarado weyler ku rehe nka baaxad weyn nka hol badan waa wasaarad meylerayusa hadda way shaqeeyahayne muddo ku siman sagaal bilood sideed bilood aan walaynin shaqeeyahayna runtii way wahaa wasaarado meylerayusa way ka jartee oo deegaanadan isbedelka weyn kusoo bediyey howlbadan qabati haado dhinaca barakaca haado dhinaca maarimo gargaarka haado arrimo maareynta masiibooyinka iyo dhibaatooyinka kaleba wajaha bulshada ilahay dhibaato noo hay way waa marka wasaarad runtii ku kooban hay-adoshi dhisni dhammaan insha allah oo maylaraayso shaqeeyasa saad argayta maalin walba xafiis hulkooyo howlbadanna maylaraay nahayna marka guud ahaan wasaaradda okay waaye xaaladii baylaraays ciidan faylata howlilan idmaday lan magacaabay oo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen magacaawina hayta meelfaylena marayta waayahay eedan mahadsanta mudane wasiir wakhtiga qaaligana sideed oona argayna shaqo qaranada ka jirta bal weliba qubday roobaba oo inta badan laga diirsaday meelo walba deegaanada koonfur qubden dadkii barakacyaalka xaaladiiyo meel iyo marayta iyo wasaaradda sidii kaalantiya ka eedan sidii lagu gurmada lahay
runtii wasaaradda way doorsha ama lang idmadayba ini mar walba caawida oo la dararta xaaladda barakacyaasha iyo dhibaatooyinka iyo qabaan guud ahaan wasaaradda way lataa tiimam qaabilsan inay homeelaraay harkoor meelaha ogaadaan xaaladda guud ee barakacyaasha iyo baahiyaasha iyo qabaan runtii shalay daraad way ka hulanaynayaa dadka way qabday roob nimca ilaahayna sii ilaahay roobkana zaa'idi aafadiisi dhibaatooyinsheena ilaahayna oo reeba koo caafimaad le barwaaqa ilaahay nin kuyaala rooba nin qabade mar runtii roobka way hay roob laka diirsada oo maylaraaya madii ana era tumanka sananka damboy roob soo camal ee may aragna alxamdulilah ilaahay nimcadiisu waa ilaahay nin zaa'idi laakiin dadka baraka ciyaalka runtii way hawe erg horehe dadka kunugul marka bulshada aad fiirida waayo markii hore way deganaayeen buushash ama bacyaal iyo jawaano iyo waliskiriya deganaayeen adkaysada waaysanyiin runtii maylerays dhibaatooyinkan roobka maylera tirada badan qubadi tiimkii una dirinay asesmentagaasuubi saddex maalinga ka naqdaayen barakacayaasha riboodkii ama warbixinadii oo sheeneen way guud ahaan ka saabsanayay inay kaamunka qaarsho bii galeen oo totally guud ahaanba laku guuri kaamkaas dhan dhan way nagday biyo warnagadi oo dadkii meelaraay agaalkii ku qoymayay meelo baryaan lahayna kaamo kale ka barakaceen ama meelo kale ka barakaceen wayna nin sheegaya inay dadka meelaraay haysana bacyaalkii meelaraay safaabka ku gala fadeen iyo haysana wayna nin sheegaya marka inay meelaraay wal shandrow lerawna meelaraay haysana dhibaatooyin shandrowna ama marakanaacadana iyo jarta way kaloo meelo baahidii ha gudbiyaan tiimkii una dirnay wasaaradda seedi ee kaamanka wareega sheegeen inay dadkaas baahnin bustiyaal iyo dhaxanta habeenkii ku galaan marka guud ahaan dowladda maylarays way dartay inay anfadeeda gurmad degdeg ee dadkaasi iyo deer sida bacyaalkii bustiyaalkii iyo maylarays marakanacadii ama maylar shandarwadii si dadkaasi may dhibaatooyinka guud ahaan roobka sheenay maylaray linku caawiye runtii ma inkarsan inay maylarays jaraan barakacyaal ku guureen meelyo deganaayeen biyo daraadiyo ku guureen oo biyo galeen markii hore dhulku isku hay dhul hoose ahay marka dhulka hoosena inta badan biyaha ka rogmadaayeen insha allah way rajeynaa inay dowladda gacan weynka jeysadi doonto maalmaha dareera dadkaasi la deersii doono insha allah bacyaal iyo marakanaaca iyo bustiyaal hadii ilahay raalkanaga waayahay marba haddii dhindheenku suu badan meelo deganyan dadka bugtaale ee wala dareerna inta badan baydhabo dad yar maroog oo bugtaale marka wasaarad maadaama aragdi xilli roobaadna lagu guda jira qorshaha ka eedan sida dadku nu badbaadin lahay may
qorshaha taalanta kiin sheegay kiin sharaxaayo qorshaha dowladda guud ahaan way ahaa inay dadka dhibaataysan la badbaadiyey oo koonfur galbeed ka jeeda dadkan runtii markii horeba kan sheegay dadkan ku nugul ahaayeen markii horena way degeyna meelalan ka fiirsanaa way waa dhululkii degeen inta badan dhul hoose ahaay oo god e dhibaatooyin badan oo biyo sheeneen wasaq badan walaawyaha ka fatahay laakiin dowladda dhataan hirity diyaaraan etay in insha allah inay dadshii caawida inuu ninka horeeya na hogaamiyo madaxweynena cabdicasiis xasan maxamed laftigareen inuun diyaarangana inay mar walba meelera dadkaasi la caawiyey way dirnay hatiimama dirnay kooxo dirnay hafiiriyaan mayleray meelo badan barakacyaal badan la seedeen barakacyaal badan oo isku fayle mayleray dhulsho dhul taag hayay biyo diirneen isku jaraan oo isku ladan laakiin baxaano badan oo yoon dhibaatooyinkaasi biyo diirsiyeen jaraan insha allah dowladda doorshay muuqada insha allah mardhowna way la argo doonee si unoo lahan diirsii fadniyaa barakacyaalka qaar waliba iyo sheegayaan inay meelo qaar kaamkii on dhawaay raashin iyo deeqli diirsiyo kaam kalena la qadsiyo oo dhowr jeer arrin arintaas aan nagatay marka arimo wasay wasaaradda gargaarka maadaama aad wasiirka hoggaanka edeeta may kula dareertaa
runtii horta walaan ilaahay dadan qore qofka barakaca ee kaamkaas ka jara way faylay horta walaaga ilaahay razaq aan qore unus ama horta in mar walba ka xisaabtamo ogaada ma dhii korta kaamankan way laa kasoo biyahe assessmenta way la xaqiijiyay inay kaaman badan oo meelaraay sharcan ahayn ama nidaamka kaamka mbuyno kriteeriyada kaamka way leeyahay nidaama leey way la fiiriyay kriteeriyadaas kaamkaas way la faday inay usa degnaada unka yaraanta ishan qoys oo baryaasa degan inay la hela laakiin kaamka meelaraay haddii tumishan qoys ku yiri kaamkaas ama kaamkaas usay kaam bushbris isku yaa intii meelaraay duurka hiraabtirey duurka laku hirgelaaw assessment markii lasuu biyoobo dadban roogna mayla raayso may arkora wala may lansii waayo ilaa madi assessment lasuu biyaay meelaha kormeerayay gudin bahaaye wayla iska daray wasaaradda arrimaha gargaarka way hay-ada oo todoba eh yaha suu biday way seeday kaam walboyso way kanagadi way kanagadi mayla waqtiyaa seeday way baaray marka waylaha ku tabay hadda toddobaati afar kaam ka mid ah iyo waylan iyo buuyu waa shuruudagii ee kaamamka hadda weliba may leedahay isa magaalada kaamamka eedan ka badde way codsadaan may leedahay isa horta inay kaamamkan tirada badan nin la roojiyey waayo hadda waylaha gudbiyay afar boqol iyo soddon iyo afar kaam iyo hal kaam oo degan kor la jeeyay siteka leedahay meel kor ee la jeeyay afar boqol iyo soddon shan kaamo marka way fadaan horta kaamamkii dadka ini dowladana siyaasadii ka jarta madaxweynaha isuna maylarayus nibori marwal bashir walbana ka sheegay in si dadkan horta diblanka naga faday barakacan diblanka naga faday dadki beerasho iyo xoolasho un jeeri fadeen leana way waa xoolaga ilaa ku tabi beera ilaa ku tabi walba macan badan masuubiya ini lanka maylara bili walaaw yar e p c lahan tuura usu hadayaca xoolagi hadayaca beerti ama lahan ku tabi lan waayele oo beertan xanaanay kor xoolan xalaanay kor way argaana dadka xooga lahaa bilaan in magal wali fadaan haadan inay magaalada galeen way codsaana horta dadka inay maylaraa meeliyo kanagaadan haddii dhibaatooyin duruufo jaran iyo haqixiyeenna waqti lay way barakacan siisa barakaca leere ma ahayn wal oo mar walba isku joogteen eh laakiin way fadaaneen marka inay horta saas weelo marka lankaan walma isiina markii us leeyay dhigi korto inay kaamkan walasi kaamkan walansiina dhigi korto sababo inka badan oo saaslan weelan way waahaa markii la suubiyay kormeerkaas iyo way suurgal ee inay lanka saadi waldadeeb aan roogna inay may macquul ah inay dadban roogna meela ama roogan wal tumishan qoyska yar haddii tumishan qoyska yar yi ama dadban roogna may arkor may leeray kaam waaye barakac degan bogtaala degan may arkor wala kiyaaba kaam ko degan may leeray 400 300 200 degan i kaam oo lix qof todoba qof leh hooyadaasa isku si horta may leeray dadka wala dhiibow waayahay mudane wasiir inta badan waliba eedan lanjiida ee wasaaradda gargaarka oo keedan inay dad reer baydhabo iyo kaararka iyo saasoo kale waxyaabihii haydo biilaayanba reer baydhabo iyo kaamam suubsadeen ee kaamamkaasi la jeeyow marka wasaaradda arrimo hoose mi kula dareer mayna tilaabo ay qaadi arrintaasi haddii ay aragtay
horta maylerais duulan dhirfin sheegay horta maclin badan masuubiyo hay-adoogun dad maylerayo dhirginoo baydhabo roogoo baydhabo degin walma sii hayan intuuna aragnay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal way la siiyey dadka dhibaataysan waa la siiyey waayo aan way seeday mar walba meelo kaararka meelaraay laka dhiibo seede way dhiibay meelo registrationka lagu suubiyo meelka diiwaangeliyo siya seede meelo dadka laka masawaro seede masawarada hadda ku tusu kor anta ka hay kuliso kamarada inka jaraan dadka meelo roogo wala la siiyo sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waa dad masaakiinka dhibaataysan laakiin lan dhirfan ama lan walwaaye eraw meelaraay bilo wala siiyay iyo dad ergan wala siiyay rabedha wala siiyay rabedha hadda baahan jaraan oo dhibaataysan istahel inay wala siiyay laakiin way ku wadaana ma iyo madiki leen rabedha wala siiyay way ku wadaana dad ergan oo beesa haysado baqaaro furan wala siiyay ma jaraan heedo maana siiyayam sharcishoona ma wasaaradana sharcisha ma dowladana sharcisha ma inay lan wal haysada wala siiyay sharcigan ma wala la siiyo walba ma nagdaayam marka dowladda iyo wasaaradda way maylaraa iyo dadka wala dhiibo way hiliska iyina inay dadka wala siiyo inay nagadaan dad انقلم اول مركل ارغ لا اركور الله اله لنكا استايل اني اس ولسي ظروفتك مو قد دراديه لكن مرنا مسور غلاس ما ملا يا ورت لن درغنو ول هايسد اني سبدد مساكين دخغلايو اسونو كارا فدي اسيروانا ايد ما ملا يا marka dacayd wal barbargankaas ku dheegan mar walba la sheegay laakiin doogas doob oo barbargan dacayd ee wal ilaahay abuuray ka jira raadi salaam majal dadka wala la soo dad masaakin ee hi adoon way wal siyaana dad masaakin ee laakiin lan wal hays wal la soo ana ma aragna ida ma santiin
shoobla shoobla haashinow sidee umay may waa digeedka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hadda shukri shaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana ma esa shaakir waybuwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olow hoosaas ardaaba shugri isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti tayadiioo leyin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaad in hayna iyo isbuunyo shabshal banay in hayna shakalaan meelalanka seedow warshada
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsan ee ku guda jirnaa weliba hawada sinkalaha kheeraya hamiin faylan barnaamijka kulanka warsan oo idaacadda warsan oo dhanka farsamada saaxiibkayga bilaal iyo imaamadaha kheeraya weliba hawada sinkalaha hamiin faylan ah weliba dareere khilaafan dheh iyo dowladda dhexe iyo ahlu sunna taasi oo keedin ah dhisowka guddiga farsamada oo dhowaan ayaa magdhowtay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya geega ahlusun iyo waliba yana saartay guddi oo farsamo ee kaasi oo higi doona shaqooyinka een dowlad goboleedka maamulka galmudugga haddaba si faahfaahin dheeraadan ku ogaana waliba naqato teleefonka idaacadda warsan oo ku weydiiya hogayaha degmada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga xasan taaliila usoonayn ku warbiya khilaafka meeluus maraa iyo soso kala sababto walaa hadda keedi inay ahlusun iyo ina magadhowta guddigan gaare
alla dheegaba unugow talow mayla ka sheego for ilaan caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay le'ata adiba idan sheentay arag farxadis adiina aha aaminga inaad eta marba maku hilmaangna sah aana fayle ini ata adduunka lagu aqoonsaday itaalkii bidhaanta unugelisiyo ku een fayle dhiirshay axsan caanuu maamilas
asliyay may jar ma asiibi unugun hanaanada owlaadiyoyna sababkii unugegeeka kasuwaysantaa in ertoy sidaasay hafaayidan anhiriya haani hora ka aalahay hafaayadaadan hirtiya niyus liibian hayne alla maya adishanta ee rabto arantana hilmaanti hootan unhir hunag hafaayadis sii anfacasay ibadka astareexa fadi hafaayadda niyus liibiyo oo ada ku helaasa shaaficii farma
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabyan oo darartan qaybo hore barnaamijka kulanka warsan ayaa ku guda jirnaa waliba hooda singalaha kheeraya hamiin faylanga wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi canshuur xasan iyo waliba usa ee qalab usa ku wareejaya maamulka jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee faraaj ee degmada cabudiwaag ee gobolka galgaduuda haddaba sababtumeeta qalabkaasna mayn qobadu doona jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo lidhungu sida wasiirka arrimo hoosey faahfaahiyo ugu horeyn inaan idiin sheego in caawa ee ii tahay farxad weyn inaan dib ugu soo laabto markii labaad ee degmada cabuudwaaq oo runtii wafdigii ra-iisul wasaaraha markii aan la socday aad noogula soo dhoweey saake markaan ku soo laabanayna runtii si aad iyo aad u weyn oo qiimo leh dowladnimo leh ee nogula soo dhoweey degmadan dhammaan intii ka qayb qaadatay waa idin kaga mahad celinaynaa soo ee, soo dhoweyntaas Een, waxaan xasuusataan ra-iisul wasaaraha markuu idin yimid een, uu ku kulannay jaamacadda in halkaas een, wafdigii ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay in ballanqaadiyo jaamacadda ee, laga sameey kadib markii aan dareennay ee waxqabadka degmada iyo dadka halka degan iyo ardaydaba inaad isku tashateen oo intii karaankiina tabartiinna ah aad qabateen waxaad soo gaadhsiseen aasaaskii ayaad dhiseen meel wax laydinkala qabo aadna mudan tihiin inay wax laydinkala qabto safarkeenna maanta wuxuu daba socdaa halkaas wuxuu daba socdaa siyaasadda guud ee dowladda hadda uu madaxweyne ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarena uu ka yahay xasan cali khayre oo ah adeega bulshada loo hayo in hoos loo daadajiyo oo la gaarsiiyo degmo iyo tuulo aan caasimadaha aan lagu hayn adeegaas Een, qodobka labaad wuxuu ahaa in wixii la ballan qaaday la bilaabo ladiina keeno Een, waxaa maanta aan idiin wadno oo ah mashruuc lagu taakulaynayo lagu tayaynayo jaamacadda ummadda soomaaliyeed farxeeda galmudug ee magaalada cabuud waaq waa bilow Een, waxay wax badan ka qaban doontaa xagga tiknolojiyada iyo casriyeynta jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraxeeda halkan inay adduunyada ee la jaanqaato Een, maalintii waxaaba waxaa la ballan qaaday dhismooyin iyo waxyaabo laakiin wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta waxay ballan qaaday maadaama tiknolojiyada dalka mas-uul ay ka tahay in dhinaca maskaxda aynu qaadano Een, haddii aad qalabka aad u baahanta aad heshaan geed hoostiis ayaad wax ku baran kartaan Een, waxaan maanta idiin wadnaa wejigii koowaad Een, wixii wafdigii ra-iisul wasaaraha uu ballan qaaday wejigiisa koobaad ma aha ee, dhammaad ma aha kii labaad laakiin waa kii koobaad waa bilow wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood wuxuu ka kooban yahay agabkii asaasiga ee tiknolojiyada oo ah kombyuutaradii waxaa halkan idin yaal ama dhinacaas ama maanta ee ka soo tagay ee diyaaraddii xamuulka ay soo qaadi waysay oo berrid hadduu ilaahay na soo gaari doonaan waxaad haystaan soddon laabt computer oo desk eh, eh, desk computer ah sagaal eh, laptop ilaa iyo soddomeeyo qalabkii korontada loogu celinay waxaad kaloo haysaa printers eh, photocopiyaal projectors iyo dhammaan iswejiyadihii loogu baahnaa in lagu sameeyo laab casri ah oo xagga maaragtay i t da intaas waxaa weheliya in ladiin keeni doono internet waafiya oo idinku filan saaxiibkeen ninkii halkan ka hadlay ee cabdifataax warsame isaaq wuxuu yidhi gigabyte iyo megabyte a laysku qalday gadaal ayaan ka xaajow doonaa laakiin waxaan muhiimaddii ay tahay internet aad ku shaqaysan kartaan oo jaamacadda ku filan waa in la helo haddii wax idinka dhiman yihiin waa lagu dari doonaa intaas waxaa kaloo wehliya waxaa la socdo qalabkan oo soo socdo in ladiin dhiso jaamacadda digital library wuxuu ka dhawaaji waxaan u baahanahay e library wuxuu ka tirsan yahay wejiga koowaad in digital library oo buwaag fara badan maqal iyo muuqaal leh iyo waxaad u baahneedeen in halkaas idinkugu jiraan waxaan kaloo idinkugu bishaaraynaa qalabka serfarada iyo digital library la keeni doono inuusan u baahnayn internet oo local network oo jaamacadda ladiin dhisi doono network jaamacadda gudaheeda ah oo adoon internet u baahnayn aad maaragtay ka soo download garaysan kartid waxaa kugu jira digital library waxaa idiin imaan doona wiig labada wiig ugu horeeya ee bisha novembar farsamo yaqaano ku xeel dheer sida loo rakibaya digital library-ga iyo networki inay idiin dhisaan jaamacadda loo dhiso arday kasta adoo internet u baahnayn in buwaagta waxaa kugu jiro loo kale aad ka dhawli sababtoo seerfaradii ayaa waxaa ladiin soo dhigi doonaa jaamacadda gudaheeda hadduu ilaa yiraa tiimka markay idiin rakibaan waxay idiin tababari doonaan koox ka tirsan ardayda jaamacadda qaybta i t-da barata inay isku filnaataan aydan ugu baahnaan xamar ama meel kale in laga soo diro haddii aad wax idinka xumaadaan haddii aad u baahataan maaragtay wax lagu kordhiya tayada in aad gaartaan isku filnaasho tababarkaasna insha allah kooxdaasna waa ladiin samayn doonaa waxaa intaa dheer oo ka mid ah waxyaabaha wejiga koowaad in maam jaamacadda loo samayn doono arrinkii uu ka dhawaaji rectorka in la casriyey doono oo loo samayn doono digital management system loo samayn doono oo ay ku maamuli karto financially ama dhaqaale ahaan shaqaalaha imtixaanaadka iyo wixii lamidka oo dhan oo halkaasna maaragtay ay ku maamuli karto hadduu ilaa yidhahdo marka ulajeeddada dowladda federaalka waxay tahay in la tayeeyo jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacada ummadda soomaaliyeed si loo soo saaro arday tayada waxaan aaminsanahay aniga waxaan rumaysanahay dalka soomaaliyeed inuu rajab wanaagsan leeyahay sababtoo ah dalka boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro waxaan rumaysanahay sidoo kale aaminsanahay cabuud waaq iyo galmudug inay rajo wanaagsan ay leeyihin sababtoo ah waa dhallinyaro boqolkiiba toddobaatan haddii jaamacaddan la tayeyo la casreeyo ubadkeenna iyo dhallinyaradeenna aan wax barno waa asadka keli aynu haysanno waa adinka waxaad kula jaanqaadi kartaan adduunyada inaa maanta waxaad u baahan tihiin imkaaniyaadka aad u baahan tihiin oo tayada iyo aqoonte inaa idiin soo gaarsiino si berri loo helo cilmi baariyaal baaro dhibaatada caafimaadoo dalkeenna ka jirta cilmi baariyaal dhinaca bulshada baaro soddon sano ummad dagaal sokeeye aafeeyey oo xal waaysay adduunyadu waa ugub baaro uu yidhaha maxaa naga qaldan maxaa si naga ah waxaa loo baahan yahay cilmi baariyaal xalliyo dhibaatooyinka siyaasadeed oo dalkan aafeeyey oo u saldhigi la'yahay dadkii waxaasoo dhan baari lahaa dadkii adduunyada naga dabagey lahaa waa adinka waxaad nagu leedihiin xuquuqyo adinkana waajibaada adii saaran annaga waxaana saaran waxay tahay ina sidaanoo kale idinkugu soo adeegno waxaa idiin dhimanna idiin dhammaystirno adinkana waxaa waajib idiin saaran sidoo loo sheegay inaad ka faa'iidaysataan waxbarataan oo aad marka aqoon-yahano noqotaan xallisaan mashaakilaadka dalkan oo dalkan aad samata bixisaan ayaa adinkan idiin saaran waxaa naga go-an xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha ay hogaaminayeen iyo wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyada in si joogto ah idinkaga warqabno jaamacadda haddaad tihiin si joogto ah isula soconno wejigiisa labaad oo mashruucan aynu ka wada shaqayno oo kaasoo ah in lagu dul dhiso kan hadda markuu dhammaado insha allah kan wuxuu naga dhammaan doonaa november lagu dul dhiso marka oo la sii tayeeyo aqoonta iyo waxbarashada jaamacadda ummadda soomaaliyeed guud ahaan markaa jaamacadda guud ahaan usoo laabto dhowr arrimood ayuu maaragtay guddoomiyaha jaamacadda uu ka dhawaajiyey guddoomiye waxaan rabnaa inaan halkan caawa aan kuu sheegno jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo faraceeda halkan ku dhisan inaan kuu ballanqaadi doonno in ladiin samayn doono waxa la yidhaaho distance learning ama e learning oo oo sidaa u sheegtay adduunyada cashare aad la qaadan kartaan maraykan ama indiya ama halkaad doontaan oo xiriir leedihiin inaad la qaadan karta tasiilaadkii loo baahnayna insha allah hadduu ilaah yidhaahdo ladiin sameeyo markaan noqonana hadduu ilaah yidhaahdo rag tagta ayaan kala shaqay doonnaa in qalabkii loo baahnaa halkaana lagu rakibo xaggaasna lagu rakibo taas ay la socoto internet xawaaraheeda aad u dheereeyo sababtoo ah distance learning iyo e learning waxaa saldhig u ah imkaaniyaadkaas kale ka soko ama satellite ha noqdo laakiin waa waa internet xawaare lilaan internet xawaare leh distance learning iyo qalabkii waxuma loo baahnaa in jaamacadda laga qaab ka diro hadduu ilaa yidhahdo waxaan kala shaqay doonnaa ragtarka hadduu ilaa yidhahdo ragtarka wuxuu kaloo sheegay in loo baahan yahay seerbaro lagu xafido xogta jaamacadda sababtoo ah jaamacadda waa halkii aqoonta saldhigga u ahayd haddaan la xafidin xogta jaamacaddii waxay noqonaysaa halbacad lagu lisay insha allahu guddoomiye waaan arrinkaas waxaan kaa ballan qaadaynaa in aan kaala shaqay doono jaamacadda halkaan ha noqotay halkaasna loo heli doono seerbaro waafi ku
zainab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay daairadinantan jeed daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leyli leemay foola isbitaal daawo ngyaadhuwamay way diin diriko diinlay bilaawshaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilowka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinku ku daaweeye ankudayma doronaaten daarudawa hosbitaal dictor aluun
waayahay dhugunsyalla qaybga dhexe barnaamijka kulanku warsan ee samarayna weliba wada singalaha miinfailan barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashiiraashka ayaa saari waan siindiraysa barnaamijka dhugunsyalla dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba iyo wara ku saartay oofsada lehkuba webiga shabeelle iyo jubba oo fatahaadihii saameyn ku weleday gobollada qaarshe ee dalka soomaaliya wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo usageega shirjira ee dusuqowday magaalada muqdisho iyo ku hadalay arrimo qosay
bismi illaahi raxmaan iraxiim arrinta aan maanta shirka jaraa-id aan ka qabta ka samaynayo waxay ku saabsan tahay roobabka dayrta ee dalka ka da-aya ugu horeyn waxaanu ilaahay uga mahadnaqaynaa nimcada iyo naxariista uu ummadda soomaaliyeed siiyey roobkan dayrta ee hadda da-aya iyo roobkii guga ee ka horreeyey oo dalka isaguna intiisa badan si fiican uga da-ay dayrtuna hadda ay si fiican intaanu ognahay gobollada dalka oo dhan uga da-day dadkuna ka baxeen iyo xooluhu dhibaatadii abaaraha iyo biyo la-aanta marka alxamdu lilah ilaahay mahaddiis weeye dhinaca kale haddii roobabkaasi sii socdaan waxaa jira meelo badan oo ay jirto cabsi fatahaad ay jirto ama meelaha qaarkood ay bilaabantay in ay fataho webigu oo guryo iyo xaafado dadegan yahay ay biyuhu galaan oo ay kamid tahay meelaha ay ilaa hadda fatahaadu guryaha dadku ku nool yahay gaadhay magaalada beledweyn sidoo kalena waxay cabsi ka jirtaa meelo kamida jowhar iyo sidoo kale awdiinle iyo baar dheere iyo meelo badan oo dalka haddii roobabku hadba intii ay da-aan ama ay ka da-aan dalkeenna ama ay ka da-aan meelaha webiyadu ka yimaadaan ee dalka etoobiya ayay ku xidhan tahay laakiin waxaa jirtaa digtooni in la galo oo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee degan soonayaasha webiga hareerihiisa iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ee federaalka ah iyo dowladaha iyo hay-adaha aynu walaalaha nahayna caawiyo intuba inay ogaadaan inay jirto cabsi fatahaad marka si loo sii diyaar garoobo maadaama ay had iyo jeer dhici jirtay in marka dhibku dhaco ee dadku dhibaatadu gaadho muddo kadib loo loo loo loo gurmado iyagoo already dhibkii uu gaadhay maanta shirka jaraid waxaanu u qabanaynaa wasarda warfaafin ahaan inaanu ku wacyigelinno shacabka soomaaliyeed ee webiyada agaarkiisa degan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda iyo sidoo kale dowladda federaalkana anigu xubinta ka ahay oo diyaar ah iyo beesha caalamka inay sameeyaan assessmenti ama ama ama daraasad horudhaca oo ay u diyaar garoobaan in ay imaan karto fatahaad waxyeelaysa dadka iyo hantidooda waxaanu ka codsanaynaa digtoonida in la qaato oo dadka soomaaliyeed iska moosaan iyo maamul goboleedyadu meelaha ay fatahaaddu ka dhici karto sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka oo aan ogahay inay diyaar garowna ugu jirto inay dadka wixii karaankeeda ku caawiso inay abaabusho sidii gargaar meeshii dhib ka dhaco loo loo gaadhsiin lahaa waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha united nationka iyo hay-adaha kale khayriyaadka inay iyaguna caawiyo dadka soomaaliyeed inay iyo ganacsada soomaaliyeed oo runtii aada ogtihiin in dhammaan dhibaatooyinkii ama abaaro lahaa ama fatahaad lahaa ee dalka ka dhacay gacanta ugu horeysa waxaa geysta shacabka soomaaliyeed iyo iyo ganacsatada soomaaliyeed waana sidaas inay shacabka soomaliyeed isu gurmadaan sidaas awgeed iyagana waxaanu ka codsanaynaa intaas oo dhan dowladda aan anigu wasiirka warfaafinta u ahay oo sidaan sheegay diyaar ah iyo maamul goboleedyada iyo hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed u haysta inay u diyaar garoobaan in haddii ay roobabkaasi sii da-aan oo fatahaad dhacdo in aynu si deg deg ah oo waxtar leh ugu gudmano meelaha ay ay ay ay fatahaaddu ka dhacdo hadday ka badato bulshada meeshaa ku nool iyo maamulka meeshaa ka jira
saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqayisaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company an stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company an stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshoy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b iser tushiiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobillada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba noocii aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal
waayahay dhugunsiyalle qayba dambe ee barnaamijka kulunku warsan isla maraynaa waliba hoda sinkidaha miinfaylan dhugunsiyalle idaacadda warsan u dhan ka farsamada saaxiibkayga bilaal iyo imaamadaha kheeray guddoonka golaha shacabka ayaa waliba iyo fadahayana inay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo biida xuquuqdii oo la haayeen xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoona sheegeen inay mardamba iyo xisaab hir iyo gudbi doona haddii embiin wasaaradda maaliyadda xuquuqdii oo la haayeen xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya haddaba sababtameed taakhyaaray ila dhugunsida
bismi illahi raxmaan iraxiim mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan u soo istaagay laba qodob qodobka hore waxa weeye waktigii miisaaniyadda ayaa la guda galay oo oktoobar gabagabadeedii ayaa la sii gelayaa wasaaradda maaliyadduna waa nala joogtaayo ku noqosho miisaaniyadeed bay noo keentay waxaan rajaynayaa inaan codka aqalkan ku hadlayno marka aan cabirayno arrinta ku saabsan xuquuqdii ka maqnayd xildhibaanada hore in aan ku noqosho miisaaniyadeed iyo miisaaniyad sannadeed iyo xisaabe xir midnaba aydan noogu imaanaynin haddaan arrinkaa meel la saarin intaa markaan ka soo tago xildhibaano waxa weeyaan waxaan ku daray anaa aqaani raalleho xildhibaanada sharafta leh waxaan idiin sheegayaa xeerkan meesha yaalla waxaa akhrinta koowaad aan gelinnay bishii may koob iyo tobankeedii ee sanadkan waxaan haysannay shan bilood markii la isku khilaafayey heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo intaasoo dhan oo safaradaas la gelayey waxaan ogeyn soddonka bishan in la yska rabo inuu dhaqan galo sharcigan intaasba waa ogey shan bilood bay soo qaadatay fasaxeennii dastuuriga ahaa ayaa ku dhex jiray wixii daahay daaheeda waxa weeyaan cid gaara saari mayno arrinkan in laga heshiiyo arrimaha laga heshiinayo ee dal waxyaabaha uu ka midaysan yahay waxa weeye dakhligiisu inuu midaysan yahay weeye ma dhihi karayno qaran baan nahay haddii dakhliga dalka laga qaadayo ee muwaadinka jooga xuduuddaas ilaa xuduuddaas uusan meel ku wada dhacaynin jamhuuriyad federaal oo soomaaliyeed baan nahay ma dhihi karno sharcigani wax kale ma suurto gelinaya wuxuu suurto gelinayaa inaanu dakhli mid ah aanu leennahay oo aan dhihi karayno dal baan nahay markaan caalamka la dhaqmayno marka wixii khilaafaadkeenna ahee hoose inay annaga gaar noo ahaato laakiin weelka aan caalamka ula tegaynaa inuu hal weel yahay ayay suurto gelinaysaa waxaan idiin sheegayaa inay mas-uuliyaddani tahay mas-uuliyad labada aqal ka dhaxaysa mid walbaana uu xaq u leeyahay inuu helo wakti uu uga baaraan dogo annagu shan bilood baan ka soo baaraan degaynay waxaan idiin sheegayaa aqalka sare wuxuu haystaa saddex maalin inuu uga baaraan dego anu waxaan qabaa taasi inay cadaalad darro tahay iyo inaanu ku dul muranno iyadoo saddex beri ka harsan tahay oo aqal dhan uu saddex akhrin inuu marsiiyo oo uu guddigiisu afkaar ku soo jeediyo maamulka golahani wuxuu u baahan yahay ugu yaraan afar iyo labaatan saacadood ama forty eight hours inuu ku diyaariyo dokumentiyadii iyo habraacii uu waxani soo maray iyo wixii oo dhan oo lagu gudbiyo oo xafiiskaas kale loogu gudbiyo waxay u baahan tahay inay akhrin koowaad marto waxay u baahan tahay in guddigii maaliyadda ee aqalka sare loo gudbiyo waxay u baahan tahay in ay afkaar ku kordhin farsamo ay ku soo sameeyaan kabacdina akhrintii labaad la geliyo ta saddexaad la geliyo intaasoo dhan inay ku dhacdo saddex iyo labaatanka bisha lix iyo labaatanka bisha siddeed iyo labaatanka bisha iyo soddonka bishoo la rabo in la saxeexo waxaan qabaa inaynaan xaq ugu lahayn sharcigan inaannu intaan ka badan haysanno waxyaabaha aasaasiga ah waa lagu soo heshiiyey waxa weeye heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa heshiis hadda haddaan isku dayo inaan heshiiskaas qodob ka mida aan bedelo heshiiskii meesha waa ka baxaya waxaan qabaa in sharcigan aannu u eegno xaalad degdega inay tahay oo uu aadayo aqalka sare ayaguna sixitaan kale inay u sii samaynayaan kadibna uu lagu soo noqonayo ka maamul ahaan iyo ka guddoon ahaan labada aqal waxaan qabnaa commitment ah in arrinkan eeddiisu aysan annagana fuulin ka baarlamaan ahaan ayaa labada aqalba laysla qabaa aannu siinno fursad ay ayaguna maadaamaanu shantadayada bilood qaadannay saddexdooda beri aan siino ayaan qabaa oo arrinkan aynu isdhaafinno aan sifino wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
wadiidole ii midhanin qubatay jilaal bombobshay ii gaanjardismale وقف لنقوار موجي قربت بيوشي هتقول ودودو قلدنيا سحنيا قومنيا وارنيا ميلك القياسي ماylak qiyaasay ميلك القياسي oshii maylak qiyaasay حاجي وذي بحطن انت دبل كراد يدبي سين جيده دنسيها كغلي ان بوقهوت دبده اسك ديوان غلين bahooti dibadda anama hayska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda aad weydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashinaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa kufaasay
waayahay dhugunsiyaalla guutaan waliba taakaaf mere barnaamijka kulunku warsan oo numadan sinko ee idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka uu kulay baasaaray waan siin darasayaa dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku-dirta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal intii barnaamijkun barnaamij lamida reedon kulamaana kheeraya waa cabdirashiid rashka huseen kutabosaas iyo amiin nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kama santeen dhugunsida ku barnaamijka